bismillaahi raxmaani raxiim oo warka madaxdiisii gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa uu si rasmiya u amrayaa xafiisyada xeer ilaalinta heer federaal iyo heer dowlad goboleedyada inay yeeshaan isku xidhnaan iyo wada shaqayn si loo helo garsoor hufan maamulka deegaanka bacaadweyn iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo soo bandhigay maleesiyada ka tirsan al-shabaab oo lagu qabtay dagaalkii bacaadweyn wasiirka wasaaradda haweenka ee dalka soomaaliyana waxa ay magaalada garowe ee xarunta puntland kaga qayb gashay madasha lix iyo tobnaad ee looga hadlaya tacdiyada loo geysto haweenka madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi oo xalay beledweyne ku yeeshay puntland gaara warsoogayaal iyo maleesiyaal al-shabaab ah oo lagu qabtay deegaanka marcade ee gobolka shabeellada hoose wararka dibaddana waxaa ka mid a la taliyaha sare ee madaxweynaha dalkaasi maraykanka ah oo wada hadallo ku doonaya inuu isugu soo dhoweeyo dalal badan oo carbeed intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo fidsan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalkan jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu si rasmiya u amraya xafiisyada xeer ilaalinta heer federaal iyo heer goboleedyo in ay yeeshaan isku xidhnaan iyo wada shaqayn si loo helo garsoor hufan garyaqaanka baashi yuusuf axmed oo ku hadlayay shirweynaha heer ilaaliyaasha xeer ilaaliyaasha soomaalida ayaa sidaa yidhi
dacwadahaasi ciqaabka waxay ka soo bilaabmaan meelo kale oo aan ahayn xafiiska xeeralinta laakiin ay ku leeyihiin korjoogta maxkamadaha iyo garsoorka qaybihiisa kala duwan waxaa ku socda isbedel ballaadhan oo kala duwan iyadoo dabcan ay kala duwan yihiin awoodaha iyo halka ay kala gaadhsiisan yihiin marka la eego dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada marka waxaa la rabaa xafiiska xeeraalintu meeshu doonaha jooge isaguna inuu la jaan qaado halkaas oo maxkamaduhu si ay cadaalad u gaadhaan waxay ku xidhan tahay waxa ka yimaada xafiisyada xeeraalinta haddii xafiisyada xeeraalinta kayska ciqaabkee uu ka imanaya uu yahay mid dhisan oo si fiican loo soo dhisay oo cadaymihiisii wata waxaa laga yaabaa in cadaalad la gaadhi karo laakiin haddii la dhayarsado amaba ay jirto aqoon daro ama ay jirto khibrad la-aan amaba ka gaabin mas-uuliyadda xeeraalyaha laga rabo inuu xaqiijiyo kayskaasi inuu noqdo mid si buuxda u dhammaystiran waxaa dhici karta in cadaaladii la gaari waayo waxaa suurtagal ah inuu baxsado dembiiluhu waxaana suurtagala in dembilaawaha xabsi lagu rido amaba la dilo saas darteed waxaa la rabaa mas-uuliyadda intaa leg inad dareentaan waxaa la rabaa inaad la xisaabtantaan xafiisyada aada kormeerka ku leedihiin ee dembi baadhista waxaa la rabaa inaad kormeer joogtaa ku haystaan saldhigyada booliiska waxaa la rabaa inaad si joogtaa ula socotaan xaaladda maxaabiista ku jirta xabsiyada waxaynu rabnaa inaan xabsiyadeenna lagu arag maxbuus muddo dhaaf ah waxaynu rabnaa inaan xabsiyadeenna iyo saldhigyadeenna lagu arag dad la yskaga haysto oo saldhig boolis ku xidhan muddadii uu sharcigu jidinayay oo ka badan afartan iyo sideed saacadood oo xeraaliyihii intuu ogaado ugu dulqaato waxyaabahaasoo dhan waxaynu rabnaa inaynu maskaxdeenna ku hayno oo qofka xeeraaliyihii dareemo mas-uuliyadda ka saaran qarankan iyo ummaddan iyo qawaaniinta uu isagu mas-uulka ka yahay dhowrinteeda iyo ilaalinteeda
madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa habeenkii xalaya shir ku yeeshay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xaaladaha taagan si markaasi loo xaliyo cabdiraxmaan wadani ayaa warkan ka soo diray magaalo madaxda gobolka shabeellada dhexe ee jowhar
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle doctor cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed ayaa habeennimadii xalay kulan waxa ay ku qaateen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ujeedka kulanka ayaa waxa uu ahaa sidii xal buuxa loogu gaari lahaa qabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah bulshada ku nool gobolka hiiraan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hiirshabelle doctor cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed oo maalmadii shalay lagu soo dhabeeyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in xal laga gaari doono islamarkaana ay la fadhiisan doonaan qofku qof waliba oo qabashooyin ka qaba maamulka cusub ee deegaanada dowlad goboleedka hiirshabelle cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho magaalada beledweyne
wasiirka wasaaradda haweenka ee dalka soomaaliya ayaa magaala madaxda puntland ee garowe kaga qayb gashay madasha lix iyo tobnaad ee looga hadlaya tacadiyada loo geysto haweenka yuusuf maxamed maxmuud ayaa warkan ka soo diray magaalada garowe
wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha dowladda federaalk ee soomaaliya marwa xaniife maxamed ibraahim oo ka qaybgalaysay madasha lix iyo tobnaad ee b d r c tolk oo diiradda lagu saarayay gaboodfallada ka dhanka haweenka gaar ahaan dilka iyo kufsiga wada jira ee ka dhaca gudaha dalkeenna waxaana ka soo qaybgalay madashaani mas-uuliyiin iyo khubro wada jira xaniife maxamed ibraahim wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha soomaaliya oo ka soo qaybgalayaasha uga warbixinaysay marxaladihii kufsi ee ugu dambeeyey dalkeenna ayaa tilmaantay inay soo bateen dhacdooyinka kufsi ee layaab iyo argagaxa wada jira leh
dhowr kiis oo runtii aad u adag ayaa ka soo baxay puntland dhammaan dalkeennaay ka soo baxeen kiiskii ugu horreeyay la yaabnay wuxuu ahaa caasho yar ilaah u naxariisto gabadhaas yartaa markii la kufsaday weliba kufsay wadareed markii la kufsaday kadibna la dilay waxaa ku xigay ilmo yaroo lagu kufsaday afgooyi waxaa kusii xigay gabar xabad lagu dhuftay markii la kufsaday kadib xubinta taranka laga shuudgaray waxaa kusii xigtay mid kale hadda isbuuc uun taalo isbitaal digferan ka soo toyo boosaase laga keenay iyadana markii la kufsaday kadib la shuudgareeyay runtii kufsiga beryihii hore waxaan maqli jirnay goobaha ay muuryaantu joogaan ama isbaarada oo kale ayaa gabar waa la dhacay waa la kufsaa maqli jirnay laakiin lama maqli jirin magaalo ama dhexdeeda ama meel oo markaas muuryaan joogin ayaa gabar lagu kufsaday waa waxa nagu cusub waxaa isweydiin muda marka in la iskufsado markhaati loo samaysto saddex qofood afar qofood oo muslim ah oo soomaali ah ay si wadar ay u sameeyaan kadibna ay qofkii dilaan wax keeni karo waa su-aal runtii isweydiin mudan waa waxaan la yaabnay oon la yaabnay oo meeshay ka socdaana kasi weyni dhinac loo qaadaa la kasi waayay runtii oo la garan waayay bal meeshaan u qaadno in dad soomaaliyeed oo dhallinyaro ah ama rag ah inta iyagoo guruub ah ay gabar wada kufsadaan haddana ay isla gartaan inay dilaan waa wax lala yaabo oo damiirka iyo qof bini'aadan aan fahmi karin
dhanka kalena wasiir xaniife ayaa ugu baaqday culimaa udiinka soomaaliyeed inay sameeyaan wacyigelino diini ah oo arrintaasi lagaga hortegayo baaq gaar ahaaneedna u dirtay dhallinyarada soomaaliyeed wacyigelin badanna in laga sameeyo arrintan dhammaan culummada soomaaliyeed inay arrintan ka hadlaan masaajidadii looga hadlo oo dhammaan goobaha looga hadlo oo dhallinyarada in isku baraarujiso gabdhadhallinyarada soomaaliyeed oo wiilasha ahna walaalihiin gabdhaha ah bal ka warhaayo oo socodkeeda la socda annaga markaan yarayn wiil walaalahayn waa ka cabsan jirnay haddaad wiil salaamaysidoo daris yihiinoo abahay see tahay ku dho hadduu walaalkaa soo socdo maxaanoo la hadashay markuu baxaa la salaaqa qaadi jiray waqtigay ahayd laakiin hadda ma ogi gabdhihii welisibay u saaxiiboono waaba laysku ogolyahay bal gabdhaha ka warhaayo idinkoon handadinoo haddana aan madmadlihi yacni hala caburiyo laakiin haddana ha laga warhaayo hala tale hala siiyo baaya waxaa iska dhaaf hala dhaho oo habeenkii hadday leed shaqo ka imaanayso oo kale hala doono hala keeno si marka wixii aan ugu taxdir wasaaradda haweenka soomaaliya iyo kuwa maamulada dalka ayaa wada dadaalo wacyigelino lagaga hortegayo tacadiyada ka dhanka haweenka gaar ahaan kufsiga dilaalka wataa yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
maamulka deegaanka bacaad weyn iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa soo bandhigaya maleeshiyaed ka tirsan shabaab oo lagu qabtay dagaalkii bacaad weyn ka dhacay baashi cali xaash ayaa warkan eegaya
saraakiisha kow iyo labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo sidoo kale shacabka ku nool deegaanka bacadweyne ayaa soo bandhigay saddex ruux oo ka tirsanaa maleeshiyada nabadiidka ee al-shabaab ee maalin kahor weerarka gaadmada kusoo qaaday muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool bacadweyne iyo deegaanada hoos yimaada saraakiisha kow iyo labaatanaad iyo sidoo kale maamulka deegaanka ayaa soo bandhigay muuqaal kooban oo laga soo duubay saddex horjooge oo ka tirsanaa maleeshiyada oo iyakoo dhaawaca lagu qabtay weerarkii maleeshiyadu naflacariga ahaa ay kusoo qaadeen deegaanka bacadweyne si ay ugu dhibaateeyaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool deegaankaasi saraakiisha iyo sidoo kale maamulka ayaa ballan qaaday in saraakiisha iyo maamulka deegaanka bacadweyne ayaa dhanka kala sheegay inay maanta soo bandhigi doonaan magacyada iyo sidoo kale xilalka maleeshiyada nabadiidka ee al-shabaab ee weerarka lagu qabtay ay ka hayeen maleeshiyaadka raggaxisada ah iyo al-shabaab dhanka kale xukuumadda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa bogaadiyey muwaadiniinta soomaaliyeed ee bacadweyne iyo saraakiisha kow iyo labaatanaad guulihii ay ka gaareen weerarkii maleeshiyadu ay kusoo qaadeen deegaanka bacadweyne si ay ugu dhibaateeyaan muwaadiniinta soomaaliyeed beesha calxaashi warbaahinta qaranka beesha calxaashi raadiyaha qaranka gaalkaci
horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan sidoo kale al-shabaab ayaa lagu qabtay deegaanka maracde ee gobolka shabeellada hoose kadib howlgal qorshaysan oo ciidanka xoogga dalka ay aagaasi ka sameeyeen salwo cabdilaahi yaah ayaa warkan soo diray howlgal qorshaysan uu hogaaminayo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed janaal maxamed tahliil biixi ayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ka sameeyeen deegaano hoostaga deegaanka marcadde ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo halkaasi ciidamadu ay ku qabteen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab ciidanka ayaa intii ay howlgalka qorshaysan ku guda jireen waxay gebi ahaanba burburiyeen goobihii maleeshiyaadka al-shabaab gabaadka u ahaa oo ay ka mid ahayd meel maxkamad beenaad ahayd iyo xarunta ururinta lacagaha baadda ah ee shacabka ay ka qaadi jireen dadka ku dhaqan deegaankan ayaa nabadiidka ku qabay dhibaato aad u fara badan jenaraal maxamed tahliil biix taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed oo goob fagaara ah kula hadlay dadka deegaanka ee ku dhaqan deegaanka marcadde ee gobolka shabeellaha hoose ayaa u sheegay inaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aysan waxba ka rabin balse ay ka dulqaadayaan heeryada cadowga islamarkaana ay diidan yihiin inay al-shabaab dhaqaale ka urursadaan shacabka dhibaatada baahsan la tacaalaya annaga xoola idinkama rabno seke idinka qaadi mayno lacag idinka qaadi mayno baad idinka qaadi mayno midda adinka laydinka qaadaan rabnaa inaan idin baajinno oo aad haysataan nimankan la odhan jiray shabaab waa burbureen xog ma haysaan waa burbureen shabaab waxay ku burbureen xog annaga ka hella hadday dowladnimo raadinahayeen waa waayeen wakhtiga waa ku dheeraada hadday leeyihiin diin baa wax ku xukumaynaana waa ku xukumi waayeenoo diintii ay wateen inaysan diintii saxayn baa dadkii ogaadeen hadda waxooda waa dhaqaala boob bas dhaqaalaha la kala urursanayaan wax kale ma rabaan xukunna ma rabaan diinna ma rabaan waa dhaqaala doon dhaqaalaha la doonahayuu jeebkooda ku jira adig waa xoolihiinna waa arigiinna waa xogaaga yarkaa oo aad maqaadaha uga xelishaan kaasaa loo jeedaa annaguna kaasaan rabnaa inuu jeebkeenna ku jiro haddii ilaaha yidhaahdo meeshaan waxbarashay heli lahayd caafimaad heli lahayd nololay heli lahayd yaa u diiday waxaa u diiday nimankaa tuugta ah oo dadkaan masaakiinta amba dadkaana dad lacag laga qaadi karaa ayagaaba baaba'ayoo rafaadsane dadkaas sidaa u rafaadsan dadka wax ka raadinhaya dowladnimada ay rabaan iyo diinta ay rabaan xaggee ka keeneen waa waddad u baahan ayaga in loo gurmadee agaxaafiyaha idin imaan lahaa beeraha idin fali lahaa iskuullad dowladdu leedaha idin imaan lahaa caafimaad baa idin imaan lahaa iyagaa idinka hor taagan waan ognahay inaynaadan jeclayn oo inaadan rabin laakiin khasab aad ku khasbantihiin inaad wax sii bixisaan waa ognahay laakiin khasab dambe wax idinkagama qaadayaan insha allah deegaanka marcadde ayaa ah deegaan u dhexeeya dhulka dhoobeyda iyo dhanka xeebta ee degmooyinka afgooye iyo marke ee gobolka shabeellaha hoose islaawo cabdilaahi cabdiraxmaan warbaahinta qaranka deegaanka marcadde gobolka shabeellaha hoose
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wiilka sodoga u ah madaxweynaha dalkaasi maraykanka madaxweyne donald trump ayaa waxa uu wadahadalo uu ku doonayo inuu isku soo dhaweeyo dhowr dal oo carbeeda oo xiriirkooda maalmo dhaweeda xuma kuwaasi oo ka mid ah boqortooyada wadankaasi saudi arabiya ay sultaga imaaraadka carabta baxrayn iyo dalkaasi jamhuuriyadda carabta ee masar oo ay ka mid ahaayeen kuwii markaasi dagaal un ka dhexeeyey oo iyagu qadar kusoo rogay cunaqabatayn ninkan lagu magacaabo kushineer ayaa waxa uu soo gaaray wadanka boqortooyada saudi arabiya maalinimadii jimciya aynu soo dhaafnay waxaana uu safarkiisa uu u muuqdaa mid uu isku dayayo in uu isku soo isu keeno wadamada carbeed ee la colka ahaa wadankaasi gadar oo xiriir wanaagsan markaasi iyagoo aan la lahayn muddooyinkii lasoo dhaafay safiirkii kunsheer raalli ahaada halkaasi aan ku celiyo safarkii kunsheer oo ah ninka sadag u ah madaxweynaha dalkaasi maraykanka ah ayaa waxaa qayb ka mid ah oo u hagaajinaya xiriirada dalalka carabta muddo haatan laga joogo saddex sano ay dadaaladkaasi dalalkaasi carbeed ay kusoo rogeen xayiraado dhinacyada xuduudaha dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo dhinacyo kaleeto iyaga oo eedayn u jeediyay wadankaasi gadar in ay gacan siiso qolyaha argagixisada ah ee alqaacida iyo qolyaha iyagana markaasi loo yaqaana isis taasina ay beenisay dowladaasi carbeed ee qatar william lawrence oo ah brofesor muxaadirooyina ka jeediya jaamacadda ku taalla dalkaasi maraykanka ah waxaa kale uu ahaa william sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka waxaana uu sheegay safarka ninkan sodoga u ah madaxweynaha dalkaasi maraykanka uu ku marayo dalalkaasi carbeed uu sheegay in ay tahay mid muhiim u ah wadamada khaliijka waxaana uu yiri qabiirkaasi ujeedada uu kunseer ka leeyahay maan daqadaasi bariga dhexe inuu isku soo dhaweynayo xiriirada dalalka carbeed iyo israa'iil oo aada u xuma in uu markaasi hagaajintooda uu dib u eegayo taasi oo saldhigeedu ahaa madaxweyne donald trump in xiisada uu sii kicinayay markii uu hayay xilka madaxtinimada ee dalkaasi warki oo aad ka dhegaysanayseen radio muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya saakay oo arbaca ah waa naga intaa